bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin ashhadu an laa ilaha illah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahim innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacala ali muxamedin kama baarakta calaa ibraahim wacala ali ibraahim innaka xamiidu majiid faslu fii bayaani ana alqarda jaa-izun fi tarafayn qiraada qiraadku inuu labada daraf ka bannaan yahay iyo ikhtilaafi xukmi ikhtilaafi mutacaaqideyn labadiina hadday isqabtaan sidii loo kala bixin lahaa labadoodi waxba isku qabtay labadii ninoo ninkii xoolaha dhiibay iyo ninkii loo dhiibay waxba isku qabteen see loo kala bixina wuxuu yidhi likullin faskhu mid kastaaba inuu fasakhuu leeyahay likullin faskhu mid kastaa inuu fasakhuu leeyahay marka uu rabo labadii nin shaqadaanay iskula jiraan labadooda mar walba ninkii rabaa ka bixi kara maxaa yla qiraadkan horta haddii bilowga hore la fiirsho nin baa wax loo wakiilanaya inuu shaqa qabto wakaaladuna jaais darfayn baa nihaayada dambe haddii la fiirshana ama waa sharik ama waa jucaalo ninkii uun wuxuu ku jiraa waxbaa lagu shirkoobayo xoogaagi ribaxaa shirkay gela marka shirkada iyo jucaalada iyo wakaalada cuquuddaas uu xiriirka la leeyahay oo dhan mid walba jaa-isu darfayn waa labada ninkii rabaa sakhi jiray oo ka bixi kara ninkii rabaa ka bixi kara marka labadooda laakiin markii laga baxo wixii badeecaho yaalla iyo sidii loo xilin lahaa waa keeni doona haddii ala walow maata axaduhumaa midkood hadduu dhinto ow jumna hadduu waasho ow uqmiya caleyhi haddii la miyir daboolo in fasakha waa fasakhma labadiinni midkood baa waashay ama miyir dabool baa ku dhacayoo iqmaha iyo junuunka dimaaq hadduu tartar kala saara maanan uma kala saari karo kolley midna caqligiia qayaab kaama ku dhacay midna waxbaa ka waxbaa meel ku daboolmay marka ninkan waalan isagu tasarufba maleba mar hadduusan tasaruf lahayn ninkii weligiisa ahaa tasarufkaas geli lahaa marka weligaa geli kara laakiin asaga caqdigu caqdigan oo kaleo ninkii rabaa uu ka baxayo waa fasakhma haddii midkood dhinto warasadiiba hadday rabta sidii kusii wadaysa haddii midkood waasho weligiiba hadduu rabo leh hala sii wado shaqadii hala sii wado leh laakiin waa joogsanaysa in fasakha waa fasakhmahaya inuu cidi fasakhdo uma baahnay asagaaba iska fasakhma haddii marka caqabkii fasakhmo shaqaa lagu jiray badeecaa taalla waxaa laga yaabaa lacag inay taallo inay badeeca taallo see la yeela wayalzamul caamila caamilka waxaa ku laazimahaya waa ninka lacagta loo dhiibay alistiifaau wixii deyna inuu soo oofsado wix allaale wixii deyn ku maqan hortaa soo caruura idaa fasakha axaduhumaa midkood hadduu fasakho wixii deyna isagaa inuu soo aruuriya laga rabo wa tandiidu ra'si ilmaali rasumaalkeena inuu lacageeyo oo wixii caddeeyo baa laga raba ha caddeeyo lacagtu meeshii waagi hore ay joogtay ku laabatay hadda intii raasumaalkahayd baa la bixinahaya wixii riix soo haro markaasaa la qaybsana in kaana cardan hadduu badeeca yahayna waa inuu lacageeya maanta caqadka la joojinahayo uu fasakhmahayo haddii wixii ay yihiin haddii ay yihiin badeeco markaa in la lacageeyo waqiila laa yalzamhu tandiidu idaa lam yakun ribx in la lacageeyaa laazimi mayso haddaan ribix jirin ribx hadduusi jirin marka waqiila laa yalzamhu ku laazimi maayo atandiidu inuu cageeyo idaa lam yakun ribxun ribx hadduusi jirin haddaan ribxa meesha ku jirin raasumaalka oo badeecadan inta ku jirta raasumaalkii wada tahay wuxuu leeyahay ninkan wuxuu la cageeyo male laakiin meeshii siduu ku soo qaaday inuu ninkan xoolihii ku dhiibo ayaa laga raba hadday wixii badeeca yihiin lacagu bedelo hadduu ki yiraa lacag ha iga bedelina iska daa markaas iska daa meeshaas marka waxa weye caqadkii baa fasakhmay hadduu fasakhmay wixii baa la lacagaynaayo waa la qaybsanaayo waa la kala tega haye walow istaradal maaliku maaligii baa ceshaday bacdahu xoolihii qaarkood raasumaalkii bacda raasilmaali bacdahu bacda almaali buu ceshaday iyadoo shaqadii ay socoto ayaa ninkii xoolaha lahaa yimid wuxuu ni xoolihii qaar baan u baahnay qabla duhuuri ribxin ribx asagoo aan daahirin iyo wakhusraani khasaaro weli wixiioo aan khasaare iyo ribx waxba aysan muuqan ayuu yimid xoolihii buqaar ceshaday rajaca ra'sulmaali wuxuu u laabanaya ilal baaqi baaqigii uu laabanay haddii boqol kun uu ahaayo uu labaatan ceshayo siddeetan buu noqonaya raasumaalkiis raasumaalka siddeetan hadhowtee wixii ribxaadka siddeetankaasaa laga fiirina weynaystaradda hadduu ceshado bacda ribxi markuu ribxabka bacdi hadduu ceshado falmustaraddu kii la ceshaday shaayicuu wuxuu ku faafsan yahay ribxan wa ra'sa maalin ribxi iyo raasumaalka goortii xoogaa ribxa la helay ayuu boqolkii labaatan ceshaday labaatan kalena waa la helay marka waxaa loo qaybinahaya labaatankan imisaa raasumaalkii ka aadi karta imisaa ribxii ka aadi karta marka waxaasuu ceshaday ribxiina qaar buu qaatay raasumaalkiina qaar buu qaatay wuxuu yidhi weynaystaradda bacda ribxi iyadoo ribx soo muuqday ka bacdigeed hadduu ceshado falmustaraddu xooluha la ceshaday shaa'icun wuxuu ka dhexeeyaa ribxan wa ra'si maali labadaasu ka dhexeeya miaalu wuxuu yidhi miaalkiisu waxa weye ra'sulmaali mi ah raasumaalkii boqol buu ah wa ribxu cishruuna ribxiina labaatan wey wastaradda cishriina labaatan buu ceshaday marka waxaa isku fiirisaa maalkii oo dhan labaatanka uu ceshaday misay ka joogta macaa ribix iyo raasumaalba boqolkii lix meelood wuxuu ka joogaa muxuu ahaa haddii la qaybiyo lix meelood meeshood wey waxa uu ceshay ilaa lix meelood mi labaatana weeye fa ribxu ribxii sudusulmaali xoolihii suduskood wey lix meelood meeshood fa yakuunu lmustaraddu waxa la ceshaday sudusun suduskiis baa mina ribxi ribxi noqona labaatankan uu ceshaday lix meelood baa loo qaybina hal meelood waa ribix labadood say u kala qaybsan lahaayeen ugu kala qaybsanyihi labaatanka uu ceshaday lix meelood baa loo qaybinahayaa hal meele ribixi ay qaabilsan tahay inta kalena waxay qaabilsan tahay raasumaalka marka ribixaas ninkan caamilka ay qaybbuu ku yeelanahaya qaybtaas ninkaasuu ku leeyahay ribix u go-ay oo dhammaaday oo sheekadiisii laga baxay wey qaybsi kaliya ku jiro waxay noqonaysaa waan u malaynayaa labaatan haddii saddex iyo jajab bay noqonaysaa saddex iyo jajabkaasi waa ribix muxuu ahaa lix iyo toban iyo jajabna waxa weye raasumaalkii baa loo xisaabinaya ilaa xoolihii oo dhan intuu ka joogaa la fiirinaya miaaluhu almaalu miatu maalku waa boqol wa ribxu cishruuna ribxiina waa labaatan wastaradda cishriina labaatan buu ceshaday fa ribxu ribxii sudusulmaali xoolaha lix meelood markii loo dhigo meeshoodu weye fa yakuunu lmustaraddu waxa la ceshaday sudusuhu lix meelood meeshood mina ribxi ribxii ah inta kaloo soo hartayna raasumaalkii fa yastaqiru lilcaamili caamilkii waxaa u sugnaanahaya ninkii oo xoolaha ka shaqaynahayay almashruudu minhu wixii waagii hore loo shardiyey intaas wuxuu ku leeyahay wixii nus hadduu lahaa loo qabtay waagii hore nuskiibuu ku leeyahay hadduu wixii uu ku lahaa uu ku yeelanay wa baaqiyihi inta soo hartayna min rasilmaali rasumaalkii markaas waxaa weye xoolihii oo ribix ka muuqday ayuu ninkaani wax ceshay haye haddii khasaara muuqato haddaan ribxii khasaara muuqan waa la sheegay waxaa la yidhi intii uu ceshaday maa intii kale rasumaalka ku noqonaya haddii ribix muuqdayna sidii wax loo kala qaybsan lahaa waa la sheeg ay khasaara hadda soo muuqato weynaystaradda hadduu ceshado bacda alkhusraani markii khasaara dhacday ka bacdi falkhusraanu khasaaradu muwasacun waxaa loo qaybinahayaa cala almustaraddi wixii la ceshadayo walbaaqi inta meesha ku harta falaa yalzamu laazimi mayso jabru xisati lmustaraddi midka la ceshaday inta ku aadan in la kabo low rabixa bacda daalika markaa ka bacdi hadduu rabxo ninkii hadduu lacagta u ceshaday khasaarada ku aadda haddii hadda faa'iido la helo la kabi maayo ila asagaaba ceshaday iyadoo khasaarsan buu ceshaday marka macaa khasaaradeedii asagaa ceshaday hadda faa'iidadii dambeoo la helo taas lagu dari maaye raasumaalkan kale wixii ka khasaaraa intii soo hartay wixii ka khasaaraa la kaba miaalu almaalu miatu maalka waa boqol walkhusraanu cishruuna labaatankiina waa khasaaradiina waa labaatan uma staradda cishriina labaatan buu ceshaday fa rubuculcishriina labaatan labaatanka uu ceshaday labaatan muxuu ahaa labaatanka rubceedu xisatu lmustaraddi kii la ceshaday wixii ku aadanaa wey lacagtan uu ceshaday iyo lacagtii meesha ku hartay labaatankii khasaaradaa loo qaybina haddee labaatankii khasaarada ahaa haddii la gooyo lacagtuna boqol ahay siddeetan baa hartay siddeetankii afar u qayb labaatan isagaa ceshaday hal meel isagaa ceshaday saddexna meeshay ku hartay khasaaradii oo labaatanka ahayd afartaa loo qaybinahaya shan waxay qaabilsan tahay lacagtuu ceshaday shan iyo labaatanna waxay qaabilsan tahay lacagta meesha taalla hadhowtee haddii faa'iido la helo waxaa la kabi doonaa midda meesha taalla qaybtii ku aadanay lacagta meesha ku hartay qaybtii ku aadanay maalan wuxuu yidhi xoolihii boqol bay ahaayeen khasaaradiina waxay noqotay boqol labaatan bay noqotay labaatanna isagaa ceshaday marka labaatanka uu ceshaday waxaa ku aadaysa fa rubuculcishriina labaatankaas rubucul xisatulmustaraddi wey labaatanka khasaartay afar meeloodii loo dhowgo meel lacagtuu ceshado labaatankay ku aadaysa saddex meeloodna lixdankii hartay ku aadaysa waycuudu ra'sulmaali wuxuu u noqonaya ilaa hamsa wa sabciina toddobaatan iyo shan ayuu u noqonaya hadhowteed haddii faa'iide la helo raasumaalkii shanta isagu u ceshaday oo khasaaradii asaga raacday maahane intii kaloo soo hartay raasumaalkii waa la dhammaystira siddeetan hadduu ahaa toddobaatan iyo shan u noqona shantaan dhuntay waa lacagtuu ceshaday qaybtii ku aadaneed wey khasaaradii ku aadan taas loo kabi maayo isagaa ceshaday ilaa lacagtaas ma aysan shaqaynin waxa faa'iidada soo saaray intii meesha ku hartay weeye marka intaas meesha ku hartay ayaa waxeedii la kaba khasaaradeedii waa la kaba inta meesha ku hartay lacagtuu ceshaday khasaaradeeda la kabi maayo wayusadaqu lcaamilu intaas waxa weeye markii wax fasakhmaan sida ama markii wax la kala ceshado sidii loo kala bixi lahaa haddii la iskhilaafo sidii wax loo kala odhan lahaaba hadda uu bilaabo wayusadaqu lcaamilu caamilka waxaa loo rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa fii qowlihi lam arbax ma rabxi wax faa'iidaaba ma helin suu u shaqaynahay faa'iida ma helin hadduu ninkaani ka shaqiyo ha dhaarsado aw lam arbax ilaa kadaa intaas maahan wax kale ma aani helin kii kale hadduu wax tuhmahaya ha dhaarsado ow ishtaraytu haadaa shaygan waxaan u gaday lilqiraadi baan u gaday ow haa lii naftaydaan u gaday shay buu soo gaday shaygii shay faa'iida ka muuqato weeye hadduu yidhaahdo anaa gatayna isaga maahan cid kaloo ogaan kartaa niyaddaas ma jirto hadduu yidhaahdo waxaan u gaday muxuu ahaa shaqadaanaan u gaday haddii uu yidhaahdo xoolahan dartood baan u gaday muxuu ahaa mudaarabadii baan u gaday haddii uu yidhaahdana waa loo rumayna maalan haddii shay asuu asagu qaato xoogaa khasaara uu ka dareemayo hadduu yidhaahdo mudaarabadaan u gaday shaygan khasaarada mudaarabada ma aada gadin la odhan maayo niyadda oo markaan shayga la gadahay wuxuu niyeysnaa nin ka warqabi karaa ma jiro laakiin kaliya waxaa meesha ku hartay haddii laga shakeeya in la dhaafsado wayusadaqu lcaamilu caamilkii waa loo rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa fii qowlihi hadalkiisa uu yidhi lam arbax ma rabxin faa'iidada maba helin ow lam arbax ilaa kadaa intaan maahan wax kale ma helin ow ishtaraytu haadaa shaygan waxaan u gaday lilqiraadi qiraadkaan u gaday ow lii anaa naftayda u gatay haddii uu yidhaahdo kelimaadkaas waa loo rumaynaya haddii la rabo waa la dhaarsana aw lam tanhanii can shiraa'i kada waxaas inaan gada igama igama reebin ninkii wuxuu leeyahy anugu kuuma ogolayn xoolo nool inaad gedi isna wuxuu leeyahy wax shuruuda iimaada sheegi waa la ysqabsaday markii qaaliga la tago wuxuu leeyahy inaa shuruudu sheegtay markhaati keen ma hayo adugu dhaaro asalku waxa weye inaan shuruuddaasi jirin marka shuruuddaasoo kale marka hore waxay rabtaa haddii la qabanahayo in meel lagu dhigo markhaati loo yeelo hadhowti aan la isku qabsanayn waxaas hebel kuuma ogolo inaa ku gedi wa fii qadri raasilmaal raasmaalka qadarkiisa haddii laysku qabsadana asagaa loo rumayna waxaa laysku qabsaday lacagtu boqol bay ahay siddeetan bay ahay siddeetanka horta waa laysku qarsay waa loo ogoliy labaatanka zaa'idka markhaati ma lahaya lama hayo waxaa leeya dhaarso asal waa inaysan siddeetanlabaatankaasi inaysan jirin wadacwo talafi talaf hadduu sheego wixii amar baa ku dhaco waxbaa ku dhacay buu yidhi waa dhibaataa ku dhacday wixii waa talfeen neefkii waa dhintay xoolihii saas waxbaa ku dhacay asagana asagaa loo rumayna maxaa yeele ninkan waa la aaminay mar haddii gacantiisa aamin bay tahay markii horeba la yidhi kabacdi khiyaanadadaa tahay waxay noqonaysaa waa la dhaarsana wakadaa dacwo raddi celin hadduu sheegto filasax wuxuu lacagtii anigu waa kuu celshiyo waxaagii lacagta aha war ma intaasaada ii celin ama wixii o dhan imaada celin haddii la isdacweeyo kanaa la dhaarina ninkaan xoolaha ahay aaminaaddii la aaminay ayaa waxay ka dhigtay in dhinaciisu xoog badan yahi walow ikhtalafa hadday isku khilaafaan filmashruudi lahu wixii loo shardiyey boqolkii labaatan baan kuu sheegay maya soddon baa ii sheegtay waa la isqabsaday taxaalafaa labadu waa dhaaranaya nin walba kale wuxuu ku dhaaranaya labaatan inaanu kuu sheegin sodonlabaatan inaad ii sheegin soddon ii sheeg kan kalena wuxuu ku dhaaranaya soddon kuuma sheegin labaatan aan kuu sheeg taxaalafaa mar haddii taxaaluf yimaado caqadkaasi fasakh waa la kala fasakhayaa hadda kabacdi xaggee loo noqonaya ujratulmithli walahu ujratulmithli buu leeyay ninkaan shaqada uu qabtay inus wax ku heli karo ama faa'iidada uu meesha ka heli lahaa ha ka badato ama ha ka yaraato ijaar baa loo laabanaya maxaa yeele caqadkii hore inuu sax yahay wixii loo muxuu aha ninkan loo shardiyaa la isku qabsado si kaloo loo kala baxsho male waxa weye waa in la yidhi caqadkaas hore waa la fasakhay haddii la fasakhayna ijaaraa la bixina ijaarkiyaasaa lagu kala baxay meeshaas marka wuxuu uga baxay waxaas mudaarabada la yidhaahdo ama qiraadka la yidhaahdo oo ama soomaalidu faado wadaagga ay tiraahdo